إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluq اlmara min adilaة الأحkaam kitaabka waxaan uga jirnay qaybta kitaab اlxuduud baabkana baabu xadi sarqa tuugada xadkeeda baabka ka hadlayuu nooga bilaabanaa baabu xadi sarqati tuugada xadkeeda baabkiisi haadaa maxaluhu sariqada waxaa la yidhaahdaa akhdu lmaali calaa wajhi اlikhtifaa min maalikihi aw naa'ibihi bigayri xaq qofka waxaa la yidhaahdaa inuu maal qaato si qarsoodina uu ku qaatoon la arkayn maal inuu qaato hadduu wax kala qaato tuug lama yidhaha sharciga haddii uu maalkaas si qarsoodiya uu ku qaataa tuuga la yidhaaha hadduu boobo duu dafo ikhtilaasaa la ydhahdaa oo waa dafay hadduu xoog ku qaato dahu u qaatana muntahi baa la yidhahdaa waa boobaa la yidhaahdaa tuug lama yidhaah duu khiyaano inta lagu aaminana khaa'inaa la yidhaahdaa tuug lama yidhaah waxaa la rabaa inuu ku qaato si tartiiboon la arkaynin uu ula baxo kaasaa la yidhahdaa saariq marka saariq haddii la yidhi waxaa baxaya duruqda kale wixii lagu qaatay sida wixii nahbiga ahaiyo la boobo xoogga lagu qaatay sida waxa weeyaan wixii la dafay oo kaleeto inta tartiib doo meel taagan imaamadii daf uu kaasistay jidka adoo taagan khaa'inkiiya baxaya inta u dhiibatoo ku aamintay hadduu ku khiyaanay waxaasoo dhan tuuga lama yidhaahdo magacyaal kale ay leeyihiin sharciga xukun kalena waa leeyihin isku xukunna maaha isku magacna maaha sariqada waxa weeyaan akhdulmaali calaa wajhi ikhtifaa si qarsoonaasho ah min maalikii ow naa'ibihi waana inuu maalkan ka qaato qofkii lahaa ama qof ka mas-uul ah labadaas mid waa inuu ka qaato qofkii lahaa ama qof si idan sharciya ku haya siduu qofku u dhiibtay iyo qofku ku ammaanaystay iyo qofkii mas-uulka ka ahaa agoonka maalka agoonka iyo waa inuu ka qaato haddii uu waxa wey mid kaloo dhacay ka xado mid kaloo asaguba biliqaystay hadduu habeen ka sii xado waxa weeyaan saariqa gacanta la gooyo ma ahan xugun kaluu leeyahayo maalku dhacayna waa laga qaadaya isna xooga ciqaab kale la ciqaabin laakiin la dhihima waa saariqoo gacana laga gooyo maxaa yeele midkan kale laftiisa wuxuu ahaa cadow kaloo dhacay waxaa shardiga biqayri xaqin xaq la-aan inuu qaato meel shubha geli karto hadduu ka qaato oo aabbihiiyo carruurkiisii maalkiisii qaatay oo kaleeto gacan lagama gooyo lamana yidhaahdo tuug lamana yidhaahdo ama maal asagu lahaayo qof ammaano u haya isagoo qofkii u sheeginu qaato isagoon qofkii u sheegin ayuu qaato marka tuug marka waa daabitkaasuu leeyahay kaasaa la yidhahdaa tuugnimada sharcigu uu leeyahay gacantaa laga jaro can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tuqdacu yaddu saariqin tuug gacantiis la goymaa ilaa fii rubci dinaarin dinaar rubciis maahane iyo fasaacidan wixii ka badan muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin walafdu lbukhaari bukhaari lafdigiisuna wuxuu ahaa tuqdacu lyaddu gacanta waa la goynaa fii rubuci dinaarin dinaar rubciisa loo goynaa iyo fasaacidan wixii ka badan wa fii riwaayatin liaxmed riwaayadda axmed waxaa ku sugan iqdacuu gooya fii rubcu dinaarin fii rubuci dinaarin dinaar rubciisa u gooya gacanta walaa taqdacuu ha goynina fii maa shay huwa asagu adnaa ka sokeeya min daalika rubaca wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa anna nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama qadaca waa gooyey fii mijamin fa bisababi mijamin gaashaan sababtiisu u gooyey gaashaankaasoo tamanu lacagtiisu alaaatu daraahima saddex dirham ay tahay muttafaqun calayh wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam lacana allaahu saariqa tuugga nacalaq allaha ku rido naxariista allaha ka durjiyo yasriqu lbayda ukun ayuu xadaa fatuqdacu yaduu gacantaa laga jaraa wayasriqu xabla xarig ayuu xadaa fatuqdacu yaduu gacantiisaa la jaraa muttafaqun calayh axaadiistan waxay ka hadlayaan tuugga gacanta in laga jaro iyo nisaabka looga jarayo tuugga in gacanta laga jaro iyo maalka haddii uu xado looga jarayo intaasay ka hadlaysaa can caaishata radia allahu canha qaala qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tuqdacu lama goynayo yaddu saariqin tuug gacantiis lama goynayo ilaa fii rubci dinaarin dinaar rubciis ma ahane wax kale loo goyma iyo fasaacidan wixii ka badan muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin xadiidkaas marka ugu horreeya riwaayaddaas wuxuu caddeeyey nabiga sala allahu calayh wasalam tuugga gacantiisa inaan loo goynayn wax rubcu diinaar ka yar maalka loo goynaa waa inuu gaaro rubcu diinaar waxa weeye rubcu diinaar macnaheeda diinaarka waa dahab dahabkaas halka marka diinaar afar garaam weeye halka diinaar waa afar garaam iyo rubuc afar garaam iyo rubuc weeye waxaa la rabaa marka tuugga waxa uu xaday ama dahab ha ahaado ama wax kale ahaado hadduu dahab yahayna waa inuu gaaro hal dinaaroo afar loo qaybiyo meeshooda hadduu wax kale yahayo ama fida yahay ama alaab kale uu yahayna waa in qiimahoodu gaaro dinaar afar loo qaybiyey meeshiisa dinaar marka waxaan idhi afar garaam weeye iyo rubac dii markay saas leeraa macnaheedu wuxuu noqonaa rubcu dinaar waa garaam dahab ah iyo garaam lix iyo toban loo qaybiyey meeshiis rubcu dinaar waa intaas waa hal garaam iyo garaam lix iyo toban loo qaybiyey meeshiis marka waa qiimahaas hadduu qofku xado marka la leeyahay tuugga gacantiisa waa la jaraa nisaabkaasa lagu jaraa xadiidka mafhuumu mukhaalafada waxay tahay haddii uu xado intaas wax la eg in la goynayo dee waxa weeyaan manduuqiisina waxay tahay inaan wax ka yar loo goynin wax ka yar inaan loo goynin haddii uu xado wax rubcu diinaar ama ka badanna in laga jarayo marka yaan loo goyn waa manduuqii mafhuumkiina hadduu xado rubcu diinaar iyo wax ka badan in la jarayo weyo laga goynayo gacanta gacantuna waa midda midigta marka koobaad walafdu lbukhaariy lafdiga bukhaari tuqdac waa la goynaa alyadu gacanta fii rubuci dinaari dinaar rubciisa loo goynaa iyo fasaacidda wax ka badan lafdigan marka wuxuu caddeeyey mafhuumkii riwaayaddii horuu sariix ka dhigay tuqdacu waa la goynaa alyaddu gacanta fii rubuci dinaari dinaar rubciisa loo goynaa iyo fasaaciddan wixii ka badan marka hadduu xado hal dinaar oo afar loo qaybiyey meeshiis iyo wixii ka badan hadduu xado waa la goynaa wa fii riwaayati axmed iqdacuu gooya fii rubci dinaarin dinaar rubciis u gooye waa sariix marka walaa taqdacuu ha u gooynina fii maa shay huwa isagu adnaa ka sokeeya min daalika rubci dinaar wax ka yarna ha u jarinina marka riwaayadan wuxuu u doortay inay amar tahay oo ah iqdacuu u gooye taas waa u doortay oo amarkaa wuxuu kaloo u doortay inay sariixiday riwaayadii hore mafhuumkoodii oo ah walaa taqdacuu ha u goynina fii maa huwa adna min daalik wacan ibni cumara radia allaahu canhumaa ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qadaca waa gooyey fii mijannin fa bisababi mijannin gaashaan sababtiis tuugaa xaday gaashaan sababkaasuu nabigu u gooyey gaashaankaasoo tamanuhu lacagtiisu alaaatu daraahima saddex dirham ay aheed saddex dirhamna waa ruxu dinaar xayle dinaarku wuxuu joogay labi-iyo toban dirham dirham haddaad maqasho waa fido waa lacagta qalinkaa haddii layha dinaarna waa dahab waa dahab marka halkii dinaar oo dahaba wuxuu la qiimo ekaa waqtigaas maahan haddeer waqtigaas wuxuu la qiimo ekaa laba-iyo toban dirham oo fidaa laba-iyo toban dirham oo fidaa laba-iyo toban rubucoodna waa saddex waa saddex marka gaashaan qiimihiisu uu yahay saddex dirham aan midxaday nabiga gacanta waa ka gooyey sal allahu calay wasalam nabiga gacanta waa ka gooyey haddaba xadiidkaas oo ah gaashaankii maadaama saddex dirham markuu ah nabigu uu jaray fuqahadu waxay isku khilaafeen waxa miisaan looga dhigayo wixii waxa weeyaan tuug uu xado maxaa miisaan looga dhigayo maxaa miisaan looga dhigayo horta marka ugu horeyda waxa weeyaan waxay aayaduna cadayday axaadiistuna cadayday tuuga gacanta in laga jarayo meesha laga jaraa gacantuna waa midigta oo waxa weyaan cabdullaahi ibn mascuud qira ahaanuba u akhriyey faqdaquu aymaanahuma ibnu qudaamana wuxuu yidhi waa tafsiir uu uu fasirayo eydiyahuma marka gacanta midigtaa meesha laga goynayo waa meeshaas curcurka ah amase waxa weeyaan baabacada iyo ay iskaga dhegan yihiin dhudhunka intaas cad ayaa laga jaraya intaas ayaa laga jaraya waana sida imaamu bukhaari uu yidhi waqadaca caliyun min alkafi cali wuxuu ka jaray halkaas calaa casha uu ku yidhi imaamu bukhaari saxiixiisa waxaa kaleeto oo masalada labaad ay tahay waxa weeyaan tuug oo dhan laga jari maayee nisaabku waa inuu gaaraan rubcu diinaar rubcu diinaar markuu gaaro ayaa laga goynaya qowlkaas wey qowlka sawaabka waana qowlka ay mareen waxa weeyaan jumhuuru ahlilcilmi waa qowlka ay mareen marka uu rubcu diinaar gaaro markaasaa laga jaraya ama iyagu yidhiyaa jirta wax yar iyo wax weynba waa laga jaraya hadduu waxado wax yar iyo wax weyn laakiin wax sidaasa ma ahan waa madhabka khawaarijta sidaa xaafid ibn cabdilbari tamhiidka uu ku sheegay khawaarijta sidaas qabaan daahiriyaduna waa qabaan oo waxay leeyihiin wuxuu hadduu dahab yahayna rubcu diinaara looga jara wax ka yar laga jari maa wax kale hadduu xadana kala qaad ma lehe gacanta midigtaaha laga jaraa marka daahiriyadu sidaasay mareen axaadiistan dhan waxay ka hadlaydahayna dahab wax aday marka rubcu diinaar hadduu dahab ku gaaro waa loo jaraa wixii ka yarna loo jari maa haddii waxa uu xaday uusan dahab ahaynna wax yar iyo wax weynba waa loo jaraa sidaas ayay mareen laakiin qowlka sawaabka wuxuu yahay dhammaan waa isku nisaab waa isku nisaab waxa weyn hadday dahab yahayna waa rubcu diinaar hadduu fidan yahay ama badeeco iyo alaabo kale yahayna waa in qiimahoodu gaaro rubcu diinaar waa in qiimahoodu uu gaaro rubcu diinaar sidaas weeyaan waxa lagu cabiraana waa rubcu diinaarkaas waxa lagu cabiraa wax walba lacagta badeecada kulligood rubcu diinaarkaas waana qowlka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala qowl kalaa jira oo ah waxa wax lagu cabiraa waa diinaarka rubcigiis amase saddex dirham oo labada midka la rabaa lagu cabira oo qofka hadduu xado shay u dhikana saddex dirham waa laga jaraa qowlkaas kale waana qowlka imaamu axmed oo taasna waxa wey wax isku dhow hadda ma aha waktigaas isku qiimay ahaayeen laakiin hadda miaal saddex dirham sagaal dollar kama badno bal inay ka yar ugu soo helaan dhacdaba maxaa yeelay waxa weeyaan halka dirham laba laba garaam oo fidaa waxbaaba dhiman waxbaa dhiman marka saddexdoodu lix garaam xataa waxbaa dhimanaana garaamkiina hal dolar toos ma dhamo marka waxay noqonaydaa sideed dolar iyo wax lamid hadduu xadan kalkow laga siiyo sidaasay noqonayda laakiin rubcu diinaar haddii la yidhi konton dolar iyo ka badan ay noqonaysa ka badan ayay noqonay marka wax isku dhow maaha sababtoo ah wuu qiimo dhacay waxa weeyaan dirhamku laakiin dahabku ma qiimo dhaco dahabku ma qiimo dhaco qowlka markaa sawaabka waa qowlkaas imaam shaafici oo ah waxa uu qofku xaday nisaab waa inuu gaaro nisaabkuna waa rubcu diinaar iyo wixii u dhikanma oo ku qiimaa rubcudinaar وعan abi hurayرaةa radي الlaه canه qaal qaala rasuul الlahi rasuulka alaa yidhi salى الlaه عalيه وasلم lacana اllah saariqa tuuga naclad allah ku yida naxariista allah ka turjiyo yasriqu waa xadaa albayضaةa ukun ayuu xadaa fatuqdac waa la goynaa yaduu gacantiisa ukunta waa ukunta caadiga aheed runtii digaag oo kale uu xadaa acmash xadiidka raawigiisa ah wuxuu yidhi ukunta waxaa loola jeedaa baydatulxadiid koofibiraadkii madaxa la saaranayay taasna waxa weeyaan rubcu diinaar qiimaheedu waa dhayib saasuu yidhi laakiin ahlucilmigu taas waa naqdiyeen taas waa naqdiyeen oo waxa weeyaan qowlkaasu sawaab ma ahana yidhaahdeen sidaa sida waxa weyan abu sulaymaan alkhadaabi oo kaleeto waxa weeyaan iyo a'imo kaleba sida sawaabka waxay tahay ukunta caadigaheeda laga hadlayo ukuntii caadiga aheed ayaa laga hadlaya wayasriqu waa xadaa alxabla xarig fatuqdacu yaddu gacantiisaa la goynaa xariggana mashruuqu ku fasiray xarig weynoo rubcu diinaar jooga sida xarigga doomaha iyo maraakiibta lagu xihoo kale marka waxaas waay xadiiska siyaaqa qaaf u socdaana diiday al xadiidku wuxuu u socdaa waxa weeyaan tuugga gacantiisa wax yar uu ku weyna uu ka hadlaa dii wax weynoo qiimaal laga dhiga siyaaqa xadiiska diida wayaasriqu lxabla xarigu xada fatubdacu yaddu waa lageyna mutafaqun caleyh xadiidkan jumhuurtu waxay uga jawaabeen marka la yidhi rubcu dinaara tirahdeen xadiidkan wuxuu sheega ukun in loo goynayo waxay dhahdeen xadiidkaanu qadarkaasa loo gooyo kama hadlaayo ilaa ukun hadduu xarako gooya ma dhihin nabigu sala allahu alay wasalam ma dhihin siyaaqiisaana laga fahmaa waxaa xadiidku hadlayaa waa almubaalaqatu fi taxdiiri min asariqa waa mubaalaqa iyo ku-xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanaa in laga digo tuuganimada sidaas weeyaan mideeda kale tuugu hadduu ukun maanta xado berrina rubcu dinaar iyo wax joogu xada kaasaa laga jara oo gacanta waxa weeyaan hadday barato tuugada ka joogi me markuu rubcu maanta xada ukun berri xarig yar xado maalinka ka dambeeyana wuxuu xadaa hanti qiima leh oo rubcu dinaar dhan markaasaa laga jara marka sabab waxaa ugu noqonaa tuugadii koowaad oo uu xaday ukunta sidaas weeyaan xadiidka macnihiisa waana laasim sidaas in la marsiya sababtoo axaadiisa sariixa oo saxiixa ah oo saxiixaynka iyo qayrkood ku taalla oo xadiidka caaisha uu ka mid yahay kuwaasa cadayna waana laasima xadiista in laysku fasiro oo layswaafajiyo sidaas weeyaan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري أتشفع مئرقين إذا في حد حد يدك إرقين إذا حديثك وحوي وحا فعنات إنه وحويان حافظك وحويان سير لو فهم خطابك إذا النبي الله هطليه waxa weyn hore ka soo bilaabo sida riwaayadda saxiixaynka ku sugan waxayna ahayd anna qurayshan ahamahum sha'nu lmakhzuumiya quraysh a waxaa muruga geliyey gabadhii makhsuumiyadda ahayd arrinteeda allatii saraqat gabadhaasoo waxadhay fa qaaluu man yukallimu fiiha rasuul allah markaasay sheekaysteen gabadh makhsuumiyada quraysh ah ayaa waxaday markaasay aad uga murgeen waxay hahdeen gabadha nabigu hadduu gacanta ka jaro fadeexa aan naga harin ee waxa wey nadaba socotay noqone waxaa la leeyahay quraysh gabarh ka dhalatay ee tuugo gacan looga gooy yaa kala hadli kara nabiga markaasay yidheen waman yajtaniu calayhi ilaa usaama tuxibu rasuulilaahi sala allahu calay wasalam oo yaa ku dhiire kara nabiga wiilkii uu jeclaayo usaamaaha maahan cid kaloo ku dhiire karta lama helayo lama helayo markaas ayay usaama u yimaadeena la hadleen usaama markaas nabiga la hadlay sal allahu calay wasalam rasuulka alloo gabadhan oogaha loo qalleeyaan laga jarin gacanta markaasuu nabigu hadalkaan yidhi saasay isugu xihan yahay xadiidku atashfacu ma ergaynayda hu nabigu yidhi fii xaddin xad miyaad ka ergaynaydaa xadkaasoo min xuduudillaahi ilaahay xuduuddiisa ka mid a waa istifhaamu inkaari waa ku inkirayaa nabigu seed uga ergaynaydaa xad ilaahay xuduuddiisa ka mid a inay inkaari tahay waxaa ku tusaa riwaayadda saxiixaynka waxaa ku sugan lafdi ah istakfir lii yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ilaahay dembidaaf ii weydi saasuu yidhi markuu nabigu hadalkaas yidhi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahayow dembidhaaf ilaahay ii weydii saasuu yidhi marka taas waxay tusaydaa inay xaaraan tahay oo aysan bannaanayn xuduudda in laga ergeeyo ma bannaana iyo in la inkiro qofkii laabta isagoo ka ergeynayo dii tuug la soo qabto maxkamad la keeno gacanta in laga gooyo lagu xukmiyo haddii markaas nin akhyaarhu yimaado oo yidhaahdaa loo qalleeyo tala waa ka xumaatay dib annaga u waanayno caqli celayna waxa weeyaan munkar weyin uu ku dhacay qofkaas waana inaan laga aqbalin waana xaaraan qadcanhu ku dhacay mana bannaana waa noocaas weeya mana banaana waana kabaa'iru dunuubay weliba ka midtuu leeyahay calaamatu ibnu lqayim wuxuu yidhi ana ashafaacata fi lxuduudi min kabaa'ir dunuub iclaamu muwaqicinka ku leey juska afraad afar boqol iyo afar marka maawardi laftirkiisuna sidaasoo kale leeyahay alaxkaam asuldaaniya marka ma banaana waa xaaraan laakiin marka ay xaaraanta tahay oo la leeyahay ma banaana in laga ergeeyo waa intaan suldaanka loo geyn oon aan maxkamadda la geyn ee marka horuu xaday waa laga hadli karaa qofkii wax uu ka xaday war dacweynu iska datuuga waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa qofkii uu wax ka xaday waa la dhihi karaa waxaraa dacweyne iska daa aduu xaqaagii ka qaado ilaa laba xaqaa tuuga lagu leeyahy xaq ilaahay oo tuuganimada iyo xaqan oo dulmigan iyo ibtidaaga uu ku xadgudbay qofkaan maalka dhahay maalka ka qaatay markaa qofkaan waa la leeyahay maalkaagii ka qaado adu amagaas haddaa rabto laakiin ha da'weyni saas in la yidhaahdo intaan maxkamadda la gelin waa bannaantay waana sida bukhaari u baabaystay baabu karaahiyati shafaaca fi lxaddi idaa rufica ila sulbaan saas u baabaystay baabkan wuxuu ka hadlaa in la nafcaystay in la ergeeyo xad laga ergeeyo mar haddii sulbaanka loo geeyo xaafid ibn cabdilbarina tamhiidka juska koob iyo tobnaad laba boqol labaatan iyo afar wuxuu yidhi لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره وحوين واختلاف أهل العلم الحدود أقماء أوغي وحوين حدود إني سنبنانين مرحبا سلطان كجارتو إن وحوين العفيو سلطان كان عفي كريم قفت لم عفكر حتى سلطان كمسلمين تم عفكر وحق إلهي وجاس للناس أن يتعافوا أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم تبلغ السلطان وذلك محمود عندهم ذاتك وحا أبنان إن إسعفيان بحدودة إنتان دعوة السلطان كجارين أهنتاسنا ووناك وين وين inay intaan dacwadu gaarin suldaanka inay is-afiyaan oo tuugga maxkamadda aan la geyn laakiin cabdullaahi ibnu saalix wuxuu yidhi marka saas la leeyahay laftirkeeda waa in la fiiriyo qof xoogaa maalintana ka xumaatay oo xoogaa waxaday iyo mufsid waxa weeye mariyoo madoobeeyey oo ummadda dhammeeyey isku mid maaha oo qof maalin untana ka xumaato oo waxaday waa qofkaas culummadu ka hadlayaan khilaafna male in aan la dacweyn inay feecantoo layska cafiyo inta xaqaaga daad ka qaadayda iyo daad cafaydaba inaan maxkamad la geyn tuugaas si gacantiisa ugu badbaado laakiin qof shaqadiisu sidaas tahay oo murxay oo waxa wey maarid ah kaas waxba islaax maaha islaamkuna islaax u amraa marka kaasoo kale inaan gacanta laga goyno islaax ma aha marka waxba waa inaan kaasoo kale loo ergeyn laakiin qof lagu yaqaano shaqaba ay u tahay atashfacu ma ergaynaydahu nabigu yidhi sal اllahu calayه wasalam fii xaddin xad xadkoo min xuduudillahi ka mida waa istifhaamin kaariya uma qaama nabigu waa istaagay fakhtadaba waa qudbeeyey faqaala nabigu wuxuu yidhi ayuha naasu dadow inamaa wax kale maan halaagka waa halaagsamin aladiina dadkii min qablikum idinka idinka horreeyey dadki idinka horreeyeyna waxaa loola jeedaa reer banu israa'iil oo riwaayada saxiix bukhaariga ayaa caddaynaydo le inna bani israa'iila kaana idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuh riwaayaddaasa bukhaariga caddaynayda waxaa loola jeedaa dadkii idinka horreeyey waa reer banu israa'iila loola jeedaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ayuhannaas dadow inamaa wax kale maahan halaagka waxaa halaagay aladiina dadkii min qablikum idinka idinka horreeyey annahum ayaga kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa hadduu xado fiihim dhexdooda ashariifu qof sharaf leh tarakuuhu waa ka tegi jireen qof magac leh masalan waxa way la yaqaano cid dadka dhexdooda magac iyo ku dhex leh sumcad hadduu waxdo waa ka tegi jireen waxa wey ma xadi jirin ma xadi jirin oo xuduudda alle kama oofi jirin qof oo waxa wey magac loo sumcad lahoo wanaagsan oo dadku jecel yihiin hadduu yahay ma laga goy jirin gacanta waidaa saraqa markuu xado fiihim reer banu israiil dhexdooda addaciifu qof daciifa daciifkana maanta wadiica loola jeedaa maahan qof xoog yar maahan ee waxaa loola jeedaa wadiic oo ah qofka aan sumcadda iyo magaca mid ma lahayn sumcadda iyo magaca riwaayadda bukhaariga caddaynayda kaanuu yuqiimuuna alxadda cala alwadiic wayatrukuuna shariif bay leedahay marka daciifka loolama jeedo dacfa alquwa ee waxaa loola jeedaa waxa weeyaan wadiic qofaan magac iyo sumcad iyo midna lahaynoo aan la oqoon hadduu yahay ee uu waxdo xagka ilaahay ha la oofiyo xuduudda ha laga oofiyo soo qabta ilaahay diinkiisa ha loo gargaaro ay leeyihi dii waxa qofka magacale uu yahayna naga aamusay leeyihi marka diin u gargaari maahana waa hawa iyo itibaacu hawa marka alxadiid xadiidka dhamaystir muttafaqun calayhi walafdu limuslimin lafdiguna muslim u sugnaaday hadda la soo arooriyey walahu muslim waxaa u sugnaaday min wejin aaqara wej kale riwaayad kale xadiidka soo socday kii hore hal xadiid inay ku tusaa walahu waxaa u sugnaaday muslim min wejin aaqara can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanat imra'at islaana waxay ahayd tastaciiru mid caariyaysata almataaca alaab wa tajxadu waana diidi jirta waxa weya islaana alaabaha caariyaysan jirta waa ku imaane waxaa ku leedahay digsi caariyeen ku soo karsanna maanta bis berri goormaad ii dhiibtay ku leedahay gaalisku arag ogaa daadiana maanta ku xarabooday siday ku leedahay maantaan ilcaariyeyna berri waxay ku leedahay goorman kaa qaada qof kale adigu ka haysa malaha xaggay ka bixinay naag sidaasaa jiri jirtay fa amara nabiyu nabiga amray sala allahu calayhi wasalama biqaci yadiha gacanteeda in la gooyo gacanta in laga jaro aan nabigu amray gacanha laga jaro marka saniicaas macnaheedu waxa wayn xaafidku xadiidkaas hore oo waxa weeyaan oo gabadha inta waxaday waxa weeyaan gacanta laga goynaayey ee nabigu sala allahu calayh wasalam markuu usaama ka soo ergeeyey uu ku inkiray iyo midaan gabadhan caariyada inta qaadato diidi jirta inay isku xadiid yihiin oo isku qiso tahay uu ku tusaa waana sida imaamu nawowina raximahullah sharaxa muslimka uu maray waana sidaa sida a'imo badanay mareen sida saaxibuulmuxarar saaxibuulcumda iyo qayrkoodba marka waa hal qiso wey waa isku xadiid wey waa isku xadiid xadiidka weliba qaybta hore waxaa ku jiray nabigu wuxuu yidhi waaymullah low anna faatimata binta muxammadin saraqad laqadactu yaddaha ilaahay baan ku dhaaranayaa haddii faatimada inan muxamadu ay xadi laheed gacantaan ka jari gacanta ayaan ka jari lahaa hadday faatimada inan muxamada ay xaddo waa faatima binti rasuulle macnaha waxay taasu tusaydaa cadliga nabi muxamed sala allahu calayh wasalam iyo xuduudda inay dadku u sinaayeen xuduudda nabigu oofinayey xuduud dadku u siman yihiin oo qofka sharafta weyn leh iyo qofka aan dadku oqooda magaca dheer ku dhex lahayn waa loo sinaa laguma kala sarrayn waana sidaa sida cadliga saxdaa la yidhaahdaa cadliga waxaa la rabaa sharciga inay dadku u siman yihiin sharcigan ka hadlayno sharci islaamka sharci shaydaan oo kale kama hadlayno sharciga islaamka oo dadka lagu kala xukmina waa inay dadku u siman yihiin oo qof waxa weeyaan looga hibaysana iyo qof laga ilaala uusan jirin qofna la garab marsiiyo waxa weya oo la baalgeliyo ama se dawladdu ka ag dhow yahay ama magacuu leeyahay ama maaluu leeyahay ama in lagu dhaafo midna lagu qabto waxa weeyaan cadli maaha ummaduna waa ku fasahadaan xadiidkan maadaama uu hal xadiid yahay riwaayadda dambe iyo xadiidka hore ahlucilmiga gabola waxay u daliishadeen caariyada qofka diida qofka caariyada inta alaab caariyaysta hadhow inkira hadday ku caddaato tuuga loo ictibaarina waana laga jaraa gacanta tuug aa loo ictibaarina loo arkaa gacantana waa looga waa laga jaraa waa madhabka imaamu axmed cabdulaahi bnu imaam axmed wuxuu yidhi aabbahiya weydiiye waxaan idhi tadhabu ilaa hada alxadiid xadiidkan ma ku tegayda oo ma leedahay qofkii caariyada diida gacantaa laga jaro markaasuu yidhi laa aclamu shay-an yadfacu wax difaacaya xadiiskaas ma hayo oo looga tago waa laazim in la qaato oo qofka caariyada diiday gacanta laga jaro waana qowlka isxaaq ibnu rahaweyhi waa madhabka daahiriyadu ibnulxasmi uu muxallaha aad ugu gargaaray waa qowlka ugu gargaaray alcalaamatu ibnulqayim tahdiibu mukhtasari sunanka iyo iclaamu muwaqqiciinka waa qowlka uu doortay alqaadi shawkani waa qowlka uu doortay sancaani waa qowlka uu doortay sheekh maxamed ibnu ibraahim alsheekh waa qowlka uu doortay ardagiisii alcalaamatu ibnulbaas waa qowlka uu doortay maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sharx almumtic in caariyada qofka diida waxa weeyaan gacanta laga jaraa laakiin dhammaan a'immada aan tiriyey marka alqaadi shawkani iyo sancaani laga reebo iyo ibnulxasmi iyo isxaaq ibnu rahweye inta kale waa xanaabilo inta kale oo dhan waa wada xanaabiladii laakiin waxaa ku jira isxaaq ibnu rahweye isagoo mustaqil madhabka mustaqila ah iyo daahiriyadii iyo waxa weeyaan alqaadi shawkani oo isagu madhab gaaraba aan ahaynba oo madaahibta aadba waxa weyn taqliidka aad ula dagaalamay iyo sancaan marka a'immadaas oo dhan sidaas ayay doorteen a'immada gobol waxay yidhaahdeen waa qowlka jumhuurtee qofka caariyada inkira gacanta lagama jarayo ma laga jarayo waa qowlka jumhuurta maalikiyada xanafiyada shaaficiyada riwaayad imaam axmed khiraqi oo xanaabilada ka mida u doortay abulkhadaab oo xanaabilada ka mida uu doortay cabdiraxmaan ibnu qudaama oo xanaabilada ka mida sharxulkabiirka uu ku doortay qurdubi uu u gargaaray oo maalikiyada ah laba shay u daliishadeen inaan qof caariye diiday gacan laga jaray midda koobaad waxay tahay ilaah wuxuu yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahuma ilaahi weynaa wuxuu waajibiyey tuug in gacan laga jaro qofka waxa weeyaan diiday caaryadana tuug laguma magacaabay khaaina la yidhahda khaaina la yidhahda idan marka aayadda ilaahay na amray ma ahan haddaan gacanta ka jarran aayaddaas kuma aanaa dhaqmin labo waxay kaloo dariishadeen xadiid ah laa qaطca calaa khaa'inin xadiidkaasoo ma imaan doona waxa weeyaan goyn khaa'in horkiisa ma ahaanin khaa'in gacan lagama goyn karo tuug ayaa laga jaraa tuug ayaa laga jaraa sidaas ayay jumhuurtu ayay mareen waana ka jawaabeen xadiidkan ay deliishadeen imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahweyhi iyo waa uga deliishadeen xagga sanadka waxay yidhaahdeen caariyada waxaa sheegay waa macmar ibnu raashid waana tafarudi taas waa uga jawaabeen hadduu sugan yahay laftirkeedana waxay yidhaahdeen sababulqadcigu sariqadu aha maahane caariyada diididdeeda ma ahayn sababulqadcigu ma ahayn waxa weeyaan juxuudulcaariya ee wuxuu ahaa sariqa maxaa loo sheegaa le waxaa loo sheegay yidhaahdeen tacriif gabadhaana lagu yiqiinoo sifadaas laheed dadkaa lagu baraa marka gabadhii heblaahayd weeye saasaa loo sheegay yidhahde sidaas ayaa loo sheegay cabdulaahi ibnu saalix niqaashka labada madhab aad ugu dheeraaday kadibna waxa weeyaan wuxuu yidhi sida daahirka ah qofka caariyadiida waa inaan gaan laga jaran waa inaan gacan laga jaran qowlkaasaa raajixa afar arrimood uuna ku doorta kow bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen lafdiga ah tuugnimo tuugnimo in gabadha tuga ehed lafdigaasi isku waafaqeen ee caariyadiididda lafdiga ah isuma waafaqeen ta labaad nabigu tuugnimadu sheegay xadiiska oo fiiri waxa weeyaan laba meelooday uga jirtaa laba meelood ayay lafdiga nabigu uga jiraa tuugnimada bisuna sheega mar waa marka uu leeyahay ayuha الnaas inamaa halaka اladiina min qablikum anahum kaanuu idaa saraqa fiihim sharifu tarakuuh wa idaa saraqa fiihim ضaciif aqaamuu calayh اxad marka masalada laga wada hadla inay tuuga aheedu ka hadlo mar labaadna way ku jirtaa waa marka uu leeyahy waymullah low ana faatimata binta muxamed saraqad laqadactu yadaha markaa lafdiga nabigu uu sheegay oo waxa masalada laga niqaashay inay tuuga aheed ay tusayda lafdiga kale ma sheegin tan saddexaad waxa weeyaan jahdiga laftirkiisa waa la tawiili kara laakiin sariqada lama tawiili karo lama tawiili karo tan afraada ugu dambaydana waxa weeye jaahid اlcaariya qofka caariyada diida laysa bisaariqin tuug ma ahan oo luq ahaan tuug lama yidhaahdo walaa yuqdacu ila saariq kitaabkii sunnadana waxayna amreen tuugin gacanta laga jaro ee kan diida caariyada ka jara lama hayo marka afartaa shay ayaa lagu rajaxaya hu afartaa shay ayaa lagu rajaxaya وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال laysa calaa khaa'inin khaa'in korkiisa ma ahaanin qadcun gacangoy walaa muntahibin qofka dooba oo dadka alaabta xoogga uga qaatana qadcun gacangoyn ma ahaanin walaa mukhtalisin midka dafaaga ee dadka alaabta ka dafana qadcun gacangoyn ma ahaanin rawaahu axmed ayaa wariyey walarbacatu wasaxabu tirmidi wabnu xibaan wakadalika sheekh naasirdiin fii irwaai alhaliil marka xadiidka waa xadiid صaxiixa nabigu wuxuu leeyahy salى اllahu عalayه wasalam laysa calىa khaa'inin khaa'in korkiisa ma ahaanin qadcun goyn qofka khaainka khaa'inka waa qofka shay lagu aamino oo kadib shaygii khiyaana ammaan ahaana loogu dhiibtay wadiic ahaana loogu dhiibtay kadibna waa lumay oo kalu leey ama waa inkira khaainaa la yidhahda qofka inta ammaanada loo dhiibto kadib aan gudan waa lumay iyo wax saasuu ku hadla nabigu sal اlahu alay waslam wuxu uhi laysa calaa khaa'inin qof khaa'ina korkiisa ma ahaanin qadcun goyn marka gacanta laga goyma kaas si kale loo ciqaaba macnaheeda maahan mujrim maahan loolama jeedo mujrim waaye mufsida xoogaa waa la ciqaaba ha la xidho ha la tacsiiro laakiin gacangoyn waa aayad quran waxaana ilaahay yidhi amray in laga gooyo waxaa ilaahay amray in laga gooyo tuug walaa muntahibin midka dadka dooba muntahibka waxa weeyaan waa qofka oo xoogga dadka uga qaadana xoogga uga qaadana waa qofka qaasibka oo dadka booba oo xoogga uga qaadana kaasna qadcun gacangoyn ma ahaanin walaa mukhtalisin dafaaga midka dafaaga oo alaabta dafana qadcun gacangoyn ma ahaanin mukhtaliskana waxa weeyaan ta qofka tartiib ugu yimaada isagoon iska jirin uu daf inta yidhahdo la carara ta daf yidhaahdo uu la carara kaasna gacan lagama goy karo kaasna gacan lagama goy karo idan xadiidku wuxuu tusaa marka gacanta saddexdaas inaan laga goy karin waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay mareen bal qaanaa wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalix ijmaac xikaayoodeen laakiin wuxuu waxa weye khilaafka ku jiro ma sugna ijmaac laakiin waa hadda xadiidkaana xujo ku filan waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay mareen sababtoo ilaahay tuug gacantiisa in la gooyu jireey ma jiraynin saddexdan in la gooyo nabigana sal allahu calayhi wasalam waxa weeyaan saddexdan inaan laga goy karin ayuu caddeeyey laba sababoodayna ahlucilmigu laba xikmadooday sheegeen masalada xukunku waaba iska sidaasoo nabigaa sheegay war kale male laba xikmadooday u sheegeen tan koowaad waxay yidhahdeen tuugnimada iyo dhibkan kale oo ah amase boobka amase waxaan bafidda ah ma sina tuugadu tiradii ka badan habeen kasta waxaa dhacda in magaalada laga xado tuugadu tiradii ka badan marka sidaasa arrinteeda ilaahay u weyneeyey oo aayad ilaah uga soo dejiyey oo gacanta looga jara tan labaad waana xikmadda aad u daahirkahay midda labaad haddii aad alaabtaada lagaa boobo oo halkaa inta cadow ku qabsado lagaaga qaabto hadhow waxaa dhacda in laga soo celiyo alaabteeda ila markhaatiyay leedahay halkaas maalin cad ku booba ama habeen idoo loo jeedo marka waa wax markhaati loo samaysan karo oo hadhow la dacwaysan karo oo laga soo ceshan karo meel hadda iska fawdaa maahane mukhtaliskana waa sidaas dafaagana waa saas idoo laamiga iskoyska marayo uu daf leey kaasaad leeda war waa kaas loo jeeda hadhow waa la cayrinaa ama waaba la soo qabana dadaa meeshuu sii horday qabana hadhow haddii waa la dacweynaa waa laga soo dhiga waa wax markhaati loo samayn karo marka dafidda iyo la cararidda iyo xoogiddu laakiin waxa weeyaan tuugada markhaati ma sari karta halkaad uga keeni tuugo ilaa adoo u jeeda inu tegaa markaasuu la carara adoo u jeeda habeen madoo hurdaaya rawaahu axmed walarbacatu wasaxabu tirmidi wa bnu xibbaan marka mufsidiin waa yihiin alaabtana waa laga qaadaa imaamkana waxaa waajib ku ah inuu ciqaabo ciqaab xoogaa xumaanta ka celi karto laakiin aan xad gaarsiisnayn وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه لا قطع قوين ما أهان في ثمر مرة جيت كو يالوه مرة ما أهان مرة كو جيت كو يالوه لولا جيدا وحديث الصوص هذا نوشتر نوع ضيدون ولا كثر بوح تمريتنا ما أهان كثر كواحا ويان وقواه وتمرتك صدح بحر كثر كا وقواه تمريتنا waxa weyn timirta madaxeeda uu ka soo baxaa jumaara la yidhaahdaa jumaar shaxmu naqli la yidhahdaa marka timirtuu ka soo dhex baxaa buruq camal weeye sida oo baalka qasabka oo kalea sida qasabka oo kalea loo cuna sida qasabkaas oo kalea loo cuna marka waa buruqdaas dhuux timireed weyn labadaas marka qof hadduu inta geed timira yimaado miro ku yaalla ka gurtoo cuno isagoon loo idmin gacan laga goynma ma laga goynayo duunta dhuuxaas iska jabsado iska ruux quwaaxaasna ما لغا غويناي غان ما لغا غوينا وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسولك الله مقلى صلى الله عليه وسلم يقول حال لي الله قد اغوين في ثمر المرق ما اهان مرق جيت كو يالا لولا جيدا كو جيت كو يالا ولا كفر وهو يقول تمراتنا ما اهان اما قوه تمرات رواه وحا وريين المذكورون كو لا سو شيغي كو لا سو شيغي وحين احمد يا افرتي سنن كو سا وريين وصححه ايضا الترمذي وابن حبان وكذلك شيخ ناصر الدين الالباني في ارواء الغليل لبكون افر بقول طبني افر رقم او كوري او كوري marka xadiidku wuxuu faa'iideynaa oo daliil u yahay waxa weeyaan miraha geedka saaran qofka goosta ama se waxa weeyaan dhuux timireedkaas inaan gacan laga goynin jumhuurta ahli cilmigu waxay yiraahdeen waxa weeyaan waxaan looga goynayn waxay tahay tuugada waxaa shardi ah qofka markaa gacanta laga goynayo xirsi inuu qofkaanu alaabtan ka xaday meel alaab lagu xifdiyo alaabta nuucan oo kale meelaha lagu xifdiyo waa inuu ka xaday marka xirsiyaysan lahayn xirsi xirsi kuma jirto midhahan geedka saaran sidaas weeye sababka aan looga goynayn saasay yidhaahdeen waana sida sawaabka oo xadiiska soo socdaana cadday doono xanafiyadu ayagu waxay yidhaahdeen waxaan looga goynayn waxay tahay waa wax hadda iska fasaadaya midhahaanu durba waa iska hallaabi karaa dhuuxan waa iska hallaabi karaa ama geed ha ku dheganaan ama yuusan ku dheganaane wax kasta oo deg deg inay u fasaadaan ay dhici kartana qofka gacan loogama gooyina hadday caana tahay hadduu hilib yahay hadduu yahay midho hadday qudaar tahay midna loogama jaro wax daliilana male warkaas xanafiyadu wax daliilana male warkaas xanafiyadu waxa weeyaan cilada aan looga goynayn waa cadam xirsi xirsigaysan ka uusan qofkaan ka qaadan وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله رسولك ألا لوليه صلى الله عليه وسلم باللسن توك لسن لسن لسن صدح دواء كبنانت صدح دواء لكن وحب أبضانه وكسر اللام اللام كأن الله أصدقه لنا لس باللسن توك tuuggaasoo qadic tarafa qirtay ictiraafan qirasho tuug qiran tuugnimada ayaa loo keenay walam yuujad macahu mataacun alaabtiina lama helin faqaala lahu rasuululahi rasuulka alla ku yidhi sal اlahu alيه wasalam maa ikaaluka saraqta ku malayma inaad waxaday u malaymaa inaad waxaday maa ikaaluka kuu malaymaa saraqta inaad waxaday oo xarfu anitaha mudaarica marmara la kasriya soo ma ogin qaala wuxuu yidhi bala markaasuu inaana xadin iska badaayo rasuulka alla waa xadaye waa aan xaday facaada calayhi maratayn aw alaaan labo ama saddex gora nabi ku celi maya maya u malayma inaad xaday markaasuu yidhi maya waa xaday faamara nabigu waa amray bihi ninkii faqudica waa la gooyey wajiia bi waa la keenay faqaala nabig wuxuu yidhi istaqfir illaah ord ilaahay dembi dhaaf weydiiso watub ilayhi ilaahina u toobadkeen faqaala wuxuu yidhi astaqfir allaha waatuub ilayh bartiyuba ku sameeyey astaqfir allah ilaahay baan dhaafid weydiisana waatuub ilayhi aan u toobadkeena faqaala nabig wuxuu yidhi allahuma tub calayhi ilahu ka toobad aqba ثلاثة صدح قرآن ما بيكو عليه دعاء صدح قرآن اللي عليه فعلا أخرجه داود يا صوصار واللفظ له وأحمد نواسو صار والنسائي ورجال الثقات ويف وأنا ضعيف حديث هذا كان وحا كدقيق صن حافظ وهل كان كيرا هذا تلخيص الحريقة وحويان وكسرري أبو سليمان الخضابي أبو سليمان الخضابي يا معالم السنن كويدو كيري في إسنادهم مقال سنة كيسا مقالة كجرة والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة حديثنا هدين من مجهول وريق معناه راوي مجهولا إن dumar wuxuu raba ha ahaadee raawi majhuula hadduu wariyo xujo ma noqdo walam yajib ilxukmu bihi mana waajibta in wax lagu xukmiyo marka xaafidku hadalkaasuu soo raray abusulaam alkhadaabi talkiisulxabiirka waana ka aamusay sida inuu ka raalli noqdo kale marka talkiisulxabiirka sidaasuu maray sidaasaa sawaabkiiya sababtoo sanadkiisa waxaa ku jira abulmundir nin la yidhaahdo oo majhuul ah sida xaafidu dahabi miisaanulictidaalka juska afraad an boqol toddobaatan iyo toddobo uu ku sheegay marka ninkaas waa nin majhuula ninkaas waa nin majhuula xadiidkan ahlucilmiga gabola u daliishadeen tuugga markuu qiranayo tuugnimada waa laasim inuu laba goor ku celiyo hal mara kuma filna haylan markii koowaad uu qirtay nabigu wuxuu yidhi u malayma markaasuu haddana ku celiye sidaas ahlucilmiga gabal ayaa mareen laakiin waxa weeyaan qowlkaas xujo ma laho qowlkaas waa qowlka xanaabilada iyo riwaayad imaam maalik وحجة مال الحديث وضعيف جمهور توحي قطرين أبو حنيفة الشافعي مالك روايتيس أي جماعة بدن السلف ككمد آه هل مرة هدو قرطو خلاص انت ساكو فلان شرطنا ما هنو كوع العليا حديث كان وحي كياتو دريشد الفقهاء إن الله لقنا قفك توقن ماذا قرطة إنو إنكره سيدي عن هريبة أبو صلى مرني ماعس ابن مالك الأسلمي مركو زينة قرطة النبي أرنتاس حقا إنو أسر بيبي إنو أسر بيبي تاس marka waa tuuga macnaha qirta asagu tuugnimada dii markhaati lagu oogo laba markhaatiya waxa weyaan wax qiimaa male markaas inu ka laabto loona sarbeebi maayo hayla awalba asagu maba qirama marka qirashada hadduu intaa qirto ka laabtana lama xadi karo ma banaano tuugu hadduu yidhah waan waan xaday ta yimaado waxbaana xaday hadduu yidhaahdo oo markii la xay tago u yidhahdo aynu ku cayaaraya waxaan xadayna lama arko iska tago waxa weya waa la iska dayna ma banaano in la yidha adaa qirta iyo maadaa waalnaa ma banaana waa laiska dayna dii qof alaab ku sheegaa jira alaabta looga qaada iyada waa xaq ila laba xaqaa saaran tuuga waxa weeyaan ilaahayna xaqiisuu ku xadgudbay waxa weeyaan xuduudiisii ka tallaabay qofkaana maalkiisiu qaato waa dulmiyey marka maalkaa looga qaada khalaas waa laiska sii dayna waa la iska sii dayna laakiin qofka hadday markhaati ku sugnaatay tuugnimadiisa kalaabashadiisu macno male kalaabashadiisu wax macnaa male xadiidkan waxaa ahlucilmiga gabola waa waxaa loo daliishanaa qofka xad gale laga xado xadka laga oofiyo inaysan kafaara gud u noqon aysan dembi dhaaf uusan u noqon sababtoo ah markii xadkii laga oofiye kadib aan nabigu yidhi war ilaahay u toobadkeen taas laakiin sawaab maahan qowlka jumhuurtu ay mareen waxay tahay analxadda kafaara xadku waa kafaara xadiidkuna waa daciif axaadiisa saxiixahana tusaa waxa weeyaan inuu xadku kafaara yahay sida xadiiska nabiga waman asaaba min dalika shay-an waxa weeyaan qofkii asiiba waxyaalahaas muxaramaadka un ka soo digay wax ka mid oo tuugada ka mid aheed oo zinada ka mid aheed fa cuuqiba bihi fi dunya fa huwa kafaaratu lawi adduunka haddii lagu ciqaabo kafaara guday u tahay sindi wuxuu yidhi xaashiyada oo waxa weeyaan uu saaray suna sunan nasaa'iga laa daliila fi lxadiidi liman qaala alxuduudu laysat kafaara wax daliila male ugumana sugna xadiidkan dadka yidhaahdeen waxa weeyaan xuduudda kafaara gud uma ahan dadka laga oofiyey maca hubuuti kownihaa kafaaraat ayadooy sugan tahay xuduuddu inay kafaaraad tahay bilaxaadiidi sixaax axaadiidta saxiixa ay ku sugan tahay allatii kaada tabliqu xadda tawaatur axaadiidtaasoo kuba sigatay inay gaarto xad mutawaatirnimo heerkaasi markaa waa suganta meeshay ka yidhaahdeen oy ka deliishadeen yidhaahdeen dee nabigu wuxuu u yidhi ilaahay weynaa dambidhaaf weydiis u toobadkeen waxay yidhahdeen nebi moxamed laftirkiisaa la amray inuu ilaahay u toobad keeno ma tusto taasuu qofku inuu dembiilaye qofkan ilaahay u toobad keena dilayna macnaheeda maaha inuu dembiilaye hale nebi moxamed ilahay muxuu ku yidhi wastakfir lidambik nebi maxamed oo dembigaa ilaahay dhaafid u weydiis ilah wuxuu uhi laqad taaba allahu cala anabiy marka macnaheeda maahan qofkan waa dembiile qof kasta a laga rabaa nabigu maalintii boqol goor uu dhihi jiray astaqfirullah waa tuub ile boqol goor uu ilaahay u toobad keeni jiray iyadoo dembigiisii hore la dhaafay kiisii dambena la dhaafay uu boqol goor ilahay u toobad keeni jiray maalinka maalinkiiba marka xadiiska laga qaadan ma oo haddii waxa weeye sanad ahaan maba sun hadduu sugnaan ahaana ma tusin oo qofkan haddii la yidhah war ilaahay u toobad keenoo istikfaarso macnaheeda maahan dembiila maahan dembila hadaad iska caamaa waaa jira haddaad tirahdo war ilaahay u toobadkeen ule maanaa dembila been ma sheegaayo ule marka waa nooca wa akhrajahu xadiidkan waxaa soo saaray alxaakim min xadiid abi hurayra radia allahu canhu fasaaqahu waa uu soo kaxeeyey xadiidka xaakim bimacnaahu lafdiga midku macnaa wa qaala fiihi wuxuuna yidhi nabi wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga faqdacuuhu soo gooyo uma axsimuuhu guba kadibna tuugga gacanta marka laga jaro waxaa la rabaa in intaas laga gubo saliidka karsana dalq loo siiya meeshaas la gubay afka yarkaa la gubaa looga dhijina waxaa taas isagaa loogu banaynaa isagaa loogu banaynaa sababta tuugga marka la jarayo ujeeddadu maaha in la dilo marka haddaan la gubin dhiig waa dhiigbax lagu dhintaa dhici kara ta dhiigbaxo dhiigbaxo in dhiigbax u dhinto markay saliiddaasi afka looga guba iyo wax kale wixii rabaa looga guba afka waa in laga gubo si uusan u dhiig bixin alcilmiga waxa mucaasiriintu waxay yidhahdeen waxyaalaha dhiigbaxa lagu joojiyo hadda oo casriga la helay haddii lagu joojiyana dhibmale waxa la rabaa dhiigbaxa in la joojiyo marka waktigaas waa la gubi jir marka tuugga gacanta laga jaro khalaas dhiigu waa joogsana waa joogsana xididada afkooda o dhanaa la guba markaas isku jaruracayaan isku dhegayaan khalaas dhiiggi waa joogsana marka isagaa loogu danayna gubiddaas iyo dawayntiisaas iyo waxaasna baytulmaalka laga bixina baytulmaalka aa laga bixina uma axsimuuhu guba waa akhraja xadiidka bazaar ayaa soo saaray ayada noqosha wa qaala wuxuu idhi laa ba'sa biisnaadi sanadkiisa baas ma leh waana daciif sida irwaa'ulkhaliilka sheekh naasir uu ku caddaynayo ciladuna waa irsaal sida caliy ibnu madiini bukhaari sheekiisu caddeeyey ibnu khusayma daaruqudni cilalku ku caddayna marka cilada ku jirta waa irsaal cilada ku jirta xadiidkaas marka waxay u daliishadeen fuqahadu tuuga gacanta marka laga jaro waa in la gubo si dhiiggu u joogsado si dhiigu u joogsado shee cabdullahi ibnu saalex wuxuu yidhi waxa weye haddii lagu joojiyo wasaaishan kaloo cusuba hadda la gaarayna ayadana waa bannaantao maxalushaahidku waa in dhiigga la joojiyo weeyaan maxaa yeele qofkan in la dilo looguma talageline waa in gacanta laga jaro masale muhiimu halkaan uga hadlay oo waxa weeyaan ahlucilmiga mucaasiriintu ay ka hadlaan waxay tahay tuugga gacanta marka laga jaro in loogu dhejiya ma bannaanta mar kale ta dhaqaatiir loo soo diyaariyo qalab la diyaariyo alale xagka ilaahay halla oofiyo kow marka laga sii unto dhakhtartu qabto ku dhejinaa nab kaasuu ku tolaa isku kabaa iskugu rakiba kaasuu daweynaa caadi qofka canlug iska noqona ma bannaanta ma bannaanta way ka hadleen doctor wahbatu zuxayli waxa weeyaan wuxuu ihi waa bannaanta sababto a mar haddii gacantii la gooyey xadkii waa la oofiyey dayqisaaseed waa la oofiyey khalaas waa la oofiyey wuxuu hi hadday xadaheed marka mar haddii la oofiyo oo naskii sharciga ahaa waa lagu dhaqmo kadibna qofku asalkiisiu ku laabana asalkiisuu ku laabanaa suldaankuna wax aw maamula kuma laha qofkaan mar hadduu gacanta ka jaray kadib suu yeelaayo hadduu ku dhagsaayo iyo hadduu iska daynaayo kuma laha saasuu doctor waxa weya wahbatu zuxayli uu maray saasuu yidhi marka qofkaan gacanta miyaa laga jarahaa ii suga dhaqaatiirta imaan ballansadee dhaqaatiirtiisu isku rakibana qalabkiina soo qaatu leeya meeshaas xuduudda lagu oofaayl meel dadku arkayana lagu oofiya xuduudda maaan luuq in lala garo hadda inkastoo waa la cabsadaaho hadda xataa dawladaha oofiye waxa weeyaan laftirkooda luuq meel luuq ha lala gara hadda dawladda sacuudiga oo kaleeto waagi hore karoofanka xaramka laga sheegi jiray halkaasaa lagu oofaa laga soo qayb galo qof walbo ogow haddana laba qofa inta loo dhibaa lahaa meel luuqa la galee kow ka sii ila maraykankiya soo taagan maraykankiya soo taagan marka wax arkaayo iyo wax og inkastoo mid qaar waa aragnay in la oofinayo laakiin ma badna ma badna aadaa loo qariya aadaa loo qariya marka horena waa la iclaami jir gaasaa lagu oofina laga soo qayb galo halla arko hayatulkibaar alculamaa ka hadleen majmac ulfiqiya ka hadleen masalada labadu waxay isku waafaqeen inay mamnuuc tahay in gacanta dib loogu dhejiya mamnuuc qur-aanka daahirkiisa inay khilaafsanta yidhahda sababtoo ah qur-aanku laba ciqaabu qofkan u sheegay jazaa wa nakaab jazaa fiiriya aayadda qur-aan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaaban min allah waxa weeyaan tuugga iyo tuugadda gacanta ka jara laba ujeedo horta in laga abaalmariyo waxay shaqaysteen iyo ciqaab lagu cibro qaata inay noqoto oo dadka dambe ku cibro qaata markii gacanta la jaro jazaagi waa dhacay laakiin haddii lagu dhajiyo cibro qaadashadii la arki ma maxaa la rabay tuuggan gacantaas inay ka maqnaato oo qofka adkaaba ku cibro qaata maanta muslimiinta xaafadda meel isugu imaanaya maanta waxaa la dooranaya xaafaddan guddoomiyaheeda hayaba wuu soo istaagaa midigtiyaa maqan ma soo istaaga xataa dhumana iska inuu soo istaaga iska daa duu yidhahdo aniga joog waxa la leeyahay aw midigtaad waa iska fadhiisan gabaru rabaa inuu guursado berri xafladda hadduu yimaado ma adiga wax gabadha rabaa aw midigti midigti waagiyaa laga gooye khalaas nin waxa weeye maalkii muslimku ka bixsa waa gabadheeda ku amnin ordigata gabaran ninuu shirkadu shaqa u doonana war shirkadda shaqaha layga siiyo adiga mi ahaa aw midigti waa dhaweyd waa tii halkan looga jaray khalaas aanu kugu aamini ma maalkayga daa qofkii marka dadka arkaa meel kasta oo musiibadaas kula dhacay dadka arkaa waxay leeyihin cuquubada ninkaan ka hari diiday yay kugu dhici mogta xanuun maalina dadku kuma kuma haraan waxa tuugnimada looga jooga maaha xanuunka maalinta waa dhibaato aan mahadhaha dabagalida qofkan mahadho aan ka harin adaba taalla weligiis intuu nool yahay waa xanuun daba yahay marka qof kasta wuu is leeyahay cimrigaaga xanuunaad ku dhamaysanay wadna xanuun a cimrigaagu ku dhammaana marka waxa weyn dadku markaasay cibro qaadanaya nakaalanku waa saas marka nakaalkii o dhan a meesha ka baxay idan markaa sax maahan waa khada in la yidhahda halagu celiyo in lagu celiyo marka waa inta laga gooyo fuqahada waxay dhahdaan surka loo suraa taas waxa weyn xadiis kuma soo aroorin xadiidka ku soo arooray wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saaleh waa daciif marka waxa weyn waa qaadigu siduu u arko ama surka ha u suro ama geed ha suro ama iska aaso ta maro lagu duubo ha la iska aaso marka waa sidaas weeye wa can cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi laa yaqramu asaariqu tuugu madhimaa idaa uqiima calayh lxaddu xadkeedii laga oofiyo وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحري لا يغرم مغما وما بحين يؤثر توغو وحي وحلي مغما إذا أقيم عليه الحد حد كدي لغا أوفيه رواه النسائي وريه وبين النسائي وحي عدي أنه منقطع إنه منقطع يهي وقال أبو حاتم وحي هو منكر ومنكر كم حديث كان ضعيف سنة انقطاع وجره مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كوري عبد الرحمن بن عوف ما الله كل منبا عبد الرحمن بن عوف وحو دنتي صدن iyo labo hijriyadu markay ahayd wiilkan awowaahu yahayna wuxuu dhintay boqol iyo toddoba markay hijriyadu ahayd ma kulmin nasaa-i wuxuu yidhi haadaa mursal walaysa bihaabit ibnu abi xaatim aabbahay abi xaatim aan weydiiyo xadiidkan wuxuu yidhi haadaa xadiidu munkar waa xadiid munkara wa miswar lam yalqa cabdiraxmaan miswarna lamaba kulmin waxa weyn awoogiis cabdiraxmaan wa huwa mursalun marka cilalka ayuu ku leeyay marka xadiidkan xadiid sugan ma ahan xadiidkan xadiid sugan ma ahan tuugga hadduu waxaday laba dembiyuu gala ilaahi weyne xuduuddiisii waxa weya waa ka gudbay qofkan uu dulmiyeyoo xaqiisii qaatayna waa dulmiyey oo dembiyuu ka gala dembiyuu ka gala marka maadaama ay labadaas sidaas tahay waxa weeyaan haddii uu waxado o horta wixii uu xaday waa laga rabaa wixii uu xaday waa laga rabaa waa laga rabaa gacantana gooniya lagu goyna xanafiyada u dariishadaan xadiidkan waxa weeyaan inaan tuugga haddii lasoo qabto gacanta laga gooyo aan laga rabin wixii uu xaday oon laga magay ayagaa u dariishadeen xadiiku munkar wey xadiis sugan maa waxay leeyihin aayadda ilahay wuxuu ku sheegay gacan in la gooyo maal in laga gudo ilaahay kuma sheegin saasay leeyihin marka jumhuurtu waa ay khilaafeen oo shaafici iyo axmed iyo qayrkooda min a'imatii salaf ka mid ah waxayna yidhahdeen tuugga waa laga rabaa ama qanihaada ama faqiirhaada wixii uu xaday waana inuu damaano oo gudo wixii u haday hadduu shaygu daatadiisii talla waa inuu soo celiyo haddaan daatadii oolinna waxa weeyaan waa inuu mago oo hadduu shaygu mili yahayna shaygii oo kale keeno hadduu mutaqawam yahay shay la qiimeeyana waa inuu qiimihii keeno masalada markaa wuxuu idhi cabdullaahi ibnu saalix haddii cayntii taallo ayada waa ijmaac in laga rabo inuu soo celiyo laakiin khilaafku markuu imaanaa waa marka cayntii baaba'day shaygii waa uu laqay maalan lacag aheed waa cunay ama wax kale aheed waa baaba'ay laazim ayadana waa laga raba ila waa xaq banu aadana meel sharcigu yidhaha lagu daayana ma jirto aayadduna ma dhihin xaqii yaan laga qaadin aayad waxay ka hadashay xadka ilaahayga ee laga gudayo bis taasay ka hadashay adilada kaloo caamkaa caddaynayda in laga soo qaadayo xaqii uu qaato islaameed oo banu aadanka عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول كسوله ولا ويدي عن الثمر مرها المعلق جيدك لغا لالادي مرها جيدك كلا لادا موسك أنباء لينت إيو تمرت إيو وحاول ثمر ثمر هذا وحا لرادا تمرت إيو عنبك إيو هو أسأل لرادا فقال نبي من أصاب قفك كأصيب بفمه أفكيسه oo min dii xaajatin qof baahi u saaxiiba ah hayra mutakidin xaala uusan yeelanayn khubnatan wax faraka lagu qaato falaa shay calayhi shayna luma le qofkii beer yimaada oo afka uga dharga farakana aan wax ku qaadan dembina ma leh ciqaabna ma leh lagamana gudayo maxayla badanaaba dadka beerahaba arrimahaaso kale waa iska ogolya beerta iska qofku inuu tamira ka goosnato dhex yimaado waa waxay iska saamaxaan marka qofkii beer dhex yimaad ee afka ku cuna faraqana aan waxba ku qaadan iyo gacanta wax laga gudaya ma leh wax dushiisaana ma leh laakiin waa shart inuu baahan yahay iskaga cayaarayo iskaga faakaysi maayo adigu melihido ku faakaysa maayo walan kharaja qofkii la baxa bishayin shay shaygoo minhu midhihii ka mid a fa calayhi alqaraamu in laga gudaa dushiisa ah iyo walcuquubatu in la ciqaabo waxa weeyaan qofku hadduu midhihiio geedkii saaran uu faraqa ku qaato ama gacanta ama weel ku qaato intii uu qaaday horta waa in laga soo celsho oo laga gudo oo shaygii daatadii hadday baaqi tahayna waa in laga soo celiyo haddii kaleetana shaygii qiimihiisii laga keeno waana in la ciqaabo ciqaabkaasna waa tacsiir qaadiga ra'yigiis u laabana ciqaab uu is yidhahdo waa uga joogaya wey ee gacangoyn ma ah oo inuusan ahayn xadiidka qaybta damba jumladan damba soo socta cadday doonta taas waa laba qaybood marka fii qayb saddexaad waa kana waman kharaja qofkii la baxa bishayin shay shaygoo minhu midhihii ka mid a bacda an yuwiyahu markuu soo dumay ka gadaal aljarimu goobtii midhihii markii inta la gooyey gellaydii la gooyey timirtii la gooyey meeshii lagu qallajinaya goobt lagu shubay meeshii markii lagu shubo geedkii inta laga soo qaaday goobtii lagu shubay ka gadaal qofkii wax ka qaada ee fa balaqa uu gaaro waxa uu qaatay aman almijanni gaashaankii qiimihiisa lacagtii gaashaanka waa ruucu dinaarkii facalayhi lqadcu goyn ahaatay kaw aa laga siina gacanta kaw aa laga siina marka qofka beeraha wax ka cuna saddexdaasa loo qaybiya qof waxba dushiisa maaha afku ku cuna waana baahna waxna ma qaada qofna geedka iyadoo saaranu qaatay inta gurtay weel ku qaatay ama faraqa ku qaatay qofna waa qofkii markii midhihii la gooyo meel gooba lagu shubay ka daba tegay saddexdaas saasay kala yihiin akhrajahu abu daawuud ayaa soo saaray wanasay wa saxiix xaakim xaakimna waa saxiixina tirmidina xasan ayuu ka dhigay sheekh naasuddin albanina xasan uga dhigay irwaa'ul qaliilka irwaa'ul qaliilka marka xadiidkan waxaa loo daliishaday oo fuqahada muslimiintu u daliishadeen sariqada marka qofka gacan laga goynayo inay shardi tahay xirzi macnaha meel alaab lagu xifdiyo in alaabtaanu tiili xirzi inuu shardi yahay waxa weyn xirsi waxaa la hahdaa meesha alaabta lagu xifdiyo shay walbaana xirsi gaar huley oo waxa weyn ashyaada isku meel laguma xifdiyo lacagtu xirsi gaar ay leedahay oo meel qasnadoo xiranaa la geliyaa maacuuntu waxa weyn haddii jikada lagu xidhay xirsigeediiy ku jirtaa dharku waxa weyn bacadlii hadduu dukaanka ku xidhay xirsigiisiiyu ku jiraa shay walbaaba meel lagu xifdiyu ley baabuurta waxa weyn haddii garaashkii la geliyey garaashkiina kor laga qunfalay xirsigoodii ku jiraa shay walbaaba meeshii asagoo kale lagu xifdi jiray oo haddii la arko aan la dhahayn shaygan qofkii lahaayaa dayacay aa la yidhaha xirsigiisa xirsi waa saas xirsi saasaa la yidhahdaa waa meesha haddii lagu arko aan lalahayn qofkii lahaayaa dayacay laakiin shaygiioo dayacan lacag weeye lacag weeye markaasaad guriga barxadiisa iska dhigan tuuga caawa soo dhacay markaasuu qaatay laga goy magacada lacagtaadiya lagaaga soo qaada isagana xoogaa yar ciqaaba oo tacziira hayla lacag banaanka lama dhigo soo ma amase dukaankeed ka dhayda markaas lacagtii miiska saara miisku ka qaata laga goy magaca hayla xirsi kuma jirin adaa dayacay adaa dayacay keliya isaga lacagtaana waa lagaaga qaada isna waa la ciqaaba ciqaab oo aan gacangoyn ahayn oo xoogaa tacziir ayaa la ciqaaba marka sidaas weeye xadiidkan ayay u dariishadeen ahlucilmigu in waxa weeyaan ay laasim tahay marka gacanta tuugga laga goynaayo inuu ka xado xirsulmili meel xirsi ah oo alaaq lagu xifdiyo waa inuu ka qaato xadiidkaana marka asalu ah waana in xirsi ay laasim tahay oo qof kastoo waxaday meeshuu ka xaday la fiirinayo waa qowlka jamaahiiru ahlucilmi ay mareen oo afarta madoobood ay ka mid yihiin ahlucilmiga gobol sida ibnu hurayra iyo ibnu qudaamiyana ijmaacayba ka dhigan ayagu ijmaac ayba ayagu ku tilmaameenba haduusan marka xirsi ka qaada waa la taziira waa la tacziira ee waxa weya gacan laga goyma gacan laga goyma وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وxuu ku yihi له صفوان لما أمر نaبgu markuu أمray بqطع الذي ninkii goyntiisa sرقa xaday ridaahu go-iisa oo fa shafaca safwaan uu ka ergeeyey fiihi ninkaas arrintiisa hallaa kaana daalika ergayntaanu muxuu u ahaa waayey qabla an ta'tiyanii bihi intaadan iila imaan akhrajahu axmed ayaa soo saaray walarbacatu wasaxabu ibnu jaaruud waalxaakim ibnu cabdilhaadina tanqiixa ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasidiin albanina irwaa ulqaliilka safwaan ibnu umaya masaajidka isagoo jiifa oo hurdaya goysa barkan aantanin u yimi tartiib ugala buxullita nabiga loo keena nabigu gacanta laga gooyey safwaana inta yimi rasuulka allahu yaan laga jaray beecanba u bedelahu arrintii ninkaas hadda baa waa iga gartay lacagteena waa dayn ha ii soo ceshay lacagteeda ha ka goyn saas wey beecan baa arrinta ka dhigaynaaba soo ma haysta goyga ma hayo go-a qiimihiisu soddon dirhamu ah soddonkii dirhaman ka sugana marka qaabkaasaanu xeeladayna rasuulka allahu gacanta ha ka goyn beecan ka dhiganta saas wey marka markuu kala hadla nabigu wuxuu yidhi intaadan ii keenin intaan dacwada aniga soo gaarin marka maxay caddaynaydaa tuugga intaan loo geyn xaakimka waa la iska cafi karaa inaan la dacweyn la iska cafiyo waa loo ergey karaa laakiin mar hadduu maxkamadda tegey oo xukunku sugnaado kadib qaadiguna ma cafi karo imaamka muslimiintu ma cafi karo kiil wax laga haday ma cafi karo qof cafi karaa ma jira waa in sharciga ilaah la ooga of uu fikra ma jire waa in sharciga ilaahay la ogaa can safwaan ibni umayata radi allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu ku yidhi safwaan lamaa amara markii nabigu amray biqaci ladii ninkii in la gooyo saraqa xaday ridaa'ahu safwaan go-iisa fa shafaca fiihi oo uu safwaan ka ergeeyey nabigu wuxuu yidhi hallaa kaana daalika ergeyntaan muxuu hawaayey qabla an ta'tiyani bihi intaadan iila iman marka waxayna tusaydaa inay bannaan tahay waxa weeyaan inta aan la soo dacweyn qofka in layska cafiyo waana ijmaacba inay bannaanta in layska cafiyo waxa weeyaan amase laga ergeeyo intaan la soo keenin qaadiga loo keenin qaadiga intaan loo keenin inay bannaan tahay waaba ijmaacba وعن جابر رضي الله عنه قال جيء وحل ليمد بصارق توب إلى النبي نبي قال له ليمد صلى الله عليه وسلم فقال روح اقتله دل ما توقع فقال وحده يا رسول الله انما سرق رسولك الله منك وحبو حرق قال وحده اقطعوه غويا فقدع ولا غوي غانتي ثم جاء به ما كلا لك ثم جاء به ولا يمد الثانيه طمع بعض فقال وحده اقتلوه دل فذكر مثله سيديو كلو شيغاي معناها وحا رسولك الله واحد كان سيدك انت لا غوي ولا غوي ثم جاء به الثالثه مرت حاله لين فذكر مثله سيديو كلو شيغاي دل ويركسل وتو مسؤول غوي ثم جاء بي ولي الرابعة كذلك ثم جاء بي ولي الخامسة قال وقل اقتلوه دل مرحبا مرش هدينا قادتي شمال أخرجه بداود صوت صاري والنسائي واستنكره منكر ويولي النسائي منكر ويولي وأخرج من حديث وأخرج ورسول صار النسائي من حديث حارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي وقال أن القتل الدلك في الخامسة مركز شنان للدلاء منسوخ وعلى نسائي حديثك هو ضعيف نسائي مركو وريه وقيري هذا حديث المنكر ومصعب بن الثابت ليس بالقوي في الحديث والله أعلم سيداس أيوري حديثك حاطبنا مركو وريينا أصاق اللتركيس هو ضعيف xaafid dahabi xadiiska xaakima wariyay marka xaakima wuxuu yidhi saxiix isnaad markaasuu tacaqubay xaafid dahabi wuxuu yidhi qultu bal munkar maya maya inuu saxiix yahay iska daaye waaba munkarba waa munkar munkarnimadiisuna waa daahir maxaa yeelay nabiga tasarucaas maba lagu yaqaan tuug la keenay dilay nabiga ma ahayn waa soo naqnay mid qiran uma nabigu lahaa u malayna ina baxaday mid sinaystay uu nabigu ka sii jeesanaya nabiga tasabudaa lagu yaqaan maba aha dabeecadii nabiga lagu yaqiinba sal allahu calay wasalam dile rasuulka alla waa tuuge haye waaye ka gooye haddana berri kaleeto marka la keena dile maba lagu yaqaan nabiga maba ahanba sifadii nabiga lagu yaqiin sal allahu calay wasalam marka munkar weeye waana caddahay munkarnimadiisa midda labaad markii koobaadna dila inuu yidhahdo marka koobaad dil maaha waa gacangoyntuug marka xadiidkaas munkar weeye xugun laga qaadan mayo afarta madabood waxay isku waafaqeen iyo saxaabada nabigaba oo dhammaan macnaha ay mareen tuugga tuugga marka labaad marka koobaad la geray hadde gacanta in laga goynayo midigta ee marka labaadna lugta bidixda in laga jarayo di mar labaad la keeno lugta bidixdaa in laga jarayo xaafid ibn cabdilbari istidkaarka juska afar iyo labaatanaad boqol sagaashan saddex itifaaquu ku tilmaamay muwafaq diir ibnu qudaamana muqniga juska labiyo tobnaad afar boqol iyo afartan itifaaquu ku tilmaamay ay ma kale xaafid ibn xajar wuxuu yidhi habata can saxaabati qaطcu rijli bacda اlyadi waa ka sugan tahay saxaabada nebi moxamed in lugta la jaro gacanta ka gadaal marka waa nocaas wuxuu ku leeyahay fatxulbaariga juska labiyo tobnaad safxada boqlaad waxaa jira ibnu jurayj cadaa can wuxuu uga wariyey gacanta midigta marka la jaro gacanta dhexdaa la jaraa laakiin hadde can uu ku wariyey waana mudallis qowlkaas sidoo kaleeto waxaa laga soo guriyey rabiica iyo daawuud inay yidhaahdeen sidaasoo kale gacanta dhexdaa la jaraa ibnu qudaama qowl shaad uu ku tilmaamay qowl shaada marka marka koowaad midigtaa la jaraa marka labaadna lugta bidixdaa la jaraa waxaa marka khilaaf ka jira marka saddexaad saa la yeelaa laba qowlaa ku jirta qowl wuxuu leeyahay mar haddii lug iyo gacan isdhaafa laga jaray waxa weeyaan waa layska daynaa waa la xabisa waa madhabka xanafiyada waana qowlka muctamadka xanaabilada waa qowlka daahiriyada waa qowlkii sheekh ibnu baas uu doortay marka waa layska daynaa xabsiga meelahaasa ugu hayna muslimka si uu uga badbaado si uu cali ibn abi aalib waxa weeyaan lug iyo gacan markuu jaro waa iska dayi jira waan xiri jira wuxuu dhihi jira waan ka xishoonaya ilaahay inaan qofkaan hal gacan asagoo ahayn aan soo reebo sababta haddaan gacanta kala bidxad ka jaro muxuu wax ku cunaya muxuuse ku esajoona wasaqda iskaga dhaqan dii waxa weeyaan aan gacantii kale ka jaro bidixda aheed muxuu ku esajoonaa marka waan ka xishoonaya hudi jir marka saasuu yeeli jir aimada gabalna waxay yidhahdeen maya waa laga jaraa gacanta bidixdaa la jaraa ama lugta midigtaa la jaraa afartaba waa la goynaya kadib weeye xarib waa qowlka maalikiyada shaaficiyada riwaayada imaam axmed wey cabdulahi ibn sali wuxuu yihi kan horeetaa raajix daliil cad lama hayo daliil cad lama hayo lakin daliil cad lama hayo de ilaahay hadduu yidhi gacanta ka jara gacanta ku taalaan ay bidix tahay daliil cad lama hayada laftigeeda waraa ku jira se wuxuu ugu laalaabaa marka siduu u asajoolahaas ay u taalla hadduu waxaday waa in afartaba la dhaafiyo allah subxaana wa tacala aclam sala allahu ala nabiyina mxamed